Haweenkan oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa nolosha reerkooda ka maareeya iibinta dharka hudheyda iyagoo ku ganacsada hareeraha wadooyinka magaalada beledweyne. Dharkan hudheyda ayaa looga keenaa haweenka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo dalka dibaddiisa waxaana ka iibsada bulshada magaalada. Qaar ka mid ah haweenka ka ganacsada dharka hudheyda ayaa raadiyo Beerlo uga warmay sida nolosha reerkooda uga maareeyaan iyo caqabadaha ay la kulmaan.
Waxaan gadaa hudhey. Ganacsiyadeyda waa badnaayeen laakiin hadda hudhey aan ka ganacsadaa. Waxaan ku doortay inaan nolosha reerkayga aan ka maareeyo. Haa, caqabadda ay leedahay waa meel lagu gado ma lahan, baqaarna looma kirey karo, oo baqaarku waa lacag badan yahay. Bannaankana irid walbo ciddii lahaydaa iska leh. Jawaanka markaa furto waa khasaaraysaa. Maraaba lacagtiisa aad ka weynaysaa. Aa, ay khasaare leedahay. oo qashin keliya lagu soo xaabina marna waa fiican tahay oo waa ka helnaa nolol maalmeedkeena howdhayda waxay iiga timaadaa muqdisho marmar waxay iiga timaadaa dibadda markay dibadda iiga timaadaa fiican waxay iiga fiican tahay dharka oo dibadda dhowr maalmood markii la qaato waa waa laga beddelaa ciyaalka laakiin middaan xamaroo kalea lagu kala xulaa wixii fiicanna ay gataan wixii kalena ay noo soo cabeeyaan ka maareeyaa nolosha reerkeyga waxaan ku shaqaystaa huudheyda alxamdulilaah waa iskaga xamaalanaa nolol maalmeedkeenna waa iska helnaa wuxuu ilaahayna siiyo alxamdulilaah waa ku qanacsannahay xamaray iiga timaadaa marmarsaa u soo fariisatid aana xaba gadanayn marna waa gadanaa ilaahay mahaddiis waaye alxamdulilah rabbilcaalamiin aadoo weyn waa ka maareeyaa qaab kale ma aqaano huudheydaan la qabsaday oon bartay sida looga shaqaysto marna waa ku khasaare mar waa waxaa ka hele alxamdulilah ilaaha maadiska leh marna waa iska alxamdulilaaho waxaa ka faa'iidaysaa markaas oon ku khasaarnana ilaahan tala saaran aniga dhowr mar waa fanaandharkaa keenta wax kaa noqonaya istiraashooyin camal oo qashkaa noqonaya markaasna istiraashooyinaa gadana adu lafaheyda taa ka keenimaysa alxamdulilah marka kalena oo kuu fiicnaanaya maray kuu soo celineen hooyooyinka soomaaliyeed ayaa inta badan ku dadaalo sidii ay nolosha qoysaskooda kaalin uga qaadan lahaayeen iyagoo samaystay fursado ganacsi oo ay ku dabalaan nolosha qoysaskooda